جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
bismillaahi raxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinkugu heenana waxaa ka mid ah weerar khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa biyodhaamin ka sameeyey deegaanno hoos taga degmada maxaas ee wilaayada hiiraan mas-uuliyiin amerikaan ah ayaa dalbaday in isbeddello lagu sameeyo saraakiisha amniga ee dalka maraykanka kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada bokool iyo nuqabada ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi caloolshadu shaqaystayaal kenyaati ah ayaa lagu dilay dagaalka dalka yukrain يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa subaxnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri qodobadii warka ugu doorka roonaa ayay intaasi ahaayeen haatan isagiyo dhan weerar khasaare lagu gaarsiiyey kufaarta kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka gaarisa ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka kiwanga ee degmada faafi ee gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dagaalka intii uu socday waxa uu dab qabsaday gawaari iyo teendhooyin saliibiyiinta uga dhisnaa gudaha xerada diyaaradaha rakabtar ah ayaa soo cagadhigtay xerada kuwaasi oo goobta ka daabulay bakhtiyada iyo dhaawacyada askarta kufaarta kenya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa biyodhaamin ka sameeyey deegaano hoostaga degmada maxaas ee wilaayada hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya gurmadkan oo ahaa mid biyo-dhaamin ah waxa uu gurmadka abaaraha wilaayada hiiraan oo wakiilka ah guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka sameeyeen deegaano hoostagaha degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan waxaana gurmadkan biyo-dhaaminta ah si aad ah uga faa'iidaystay boqolaal qoys oo xoolo dhaqato ah kuwaas oo ku dhaqan deegaanada ramaas iyo kaadiley ee hoostaga ah degmada maxaas naqiib axmed cismaan axmed jihaad oo xubin ka ah guddiga gurmadka abaaraha ee wilaayada hiiraan ayaa ka hadlay gurmadka biyo-dhaaminta ee ay gaarsiiyeen bulshada ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada maxaas anoo ka mid ah guddiga abaaraha wilaayada hiiraan waxaan hadda qaybinay wilaayada biyo-dhaamin xagga xaragada naga soo gaaray ayaan qaybinaynay maxaas waxaa laga shubay meel la yidhaahdo ramaas ramaas oo kale hal booyad oo weyn oo boqol fuusta qaada ayaa loo shubay kaadiley laba booyadood oo boqol fuusta qaadaa loo shubay saddex boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay insha allahu waana sii wadi doonaa hadda qorshaha noo yaal haddii alla yidhaahdo tobanka maalmood ugu horeysa bulshada ku dhaqan deegaanada biyo-dhaaminta laga sameeyey ee hoostagaha degmada maxaas oo la hadlay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa kaga mahadceliyey mujaahidiinta ah gurmadka biyaha ah ee ay soo gaarsiiyeen magacaygu ah daa-uud xirsacawaal waxaan joogaa tuulada ramaas oo hoos tagta degmada maxaas maantay waxaa la soo gaaray afar booyadood oo biyaa waxay laga soo gaareen guddiga harakada al-shabaab ee abaaraha horta marka ugu horeysa ilaahaygi subxaana watacaala mahad iskale waxaa kaloo mahadsan guddigaas abaaraha ee la soo gaarsiiyey biyodhaaminta waxaan marka ka codsanaynaa intaas laguma filo wixii kaloo ay heli karaanna waa ka sugaynaa insha allah magacaygu waa cabdulle maxamuud cadow waxaan joogaa tuulada ramaas oo laga xukumo degmada maxaas maanta waxaa la soo gaaray afar booyadood oo biyo dhaamisa oo naga soo gaartay guddiga abaaraha xaragada al-shabaab waxaan leenahay ilaahayey ama hadda iskale ayagana waa ku mahadsan yihiin waxa ay dadka muslimiinta ay u qabanayaan waa ku mahadsan yihiin waxaan leeyahay haddan waa noo bilaabeen ilaahay ha barakeeyo inay noo wadaan ay noogu daraan waa u baahannahay meesha tuuladaan degannahay waa tuulo maanta ay abaarteedu saa-i tahay oon maanta roobka lasoo maray uusan kor marin oon galaas biyaa gelin oo abaarteedu saa-i tahay dad oon muslimiinhoo badan oona ay ku nool yihiin oo xaaladeedu iska adag tahay waxaan codsanaynaa marka xinaloo heli karo oo si deg dega ah in laloo celiyo laloo noqdo si si toosan oo abaarta lala ka caawiyo saasaan codsanayna wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa dadaal xoogan ku bixinaysa gurmadka ballaaran oo la gaarsiinayo bulshada ku dhaqan wilaayada hiiraan ee ay saamaysay abaarta waxa uuna gurmadkan kusoo aadaya iyadoo dhowaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday guddiga gurmadka abaaraha kuwaasi oo xilligan howlo gurmad gaarsiin ah ka wada wilaayaadka islaamiga mahadsaned cabdiqani mas-uuliyiin ameerikaan ah ayaa dalbaday in isbedelo lagu sameeyo saraakiisha amniga ee dalka maraykanka nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka ayaa ku baaqay in isbedello waaweyn lagu sameeyo habdhaqanka hay-adaha amniga federaalka gaar ahaan wasaaradda amniga gudaha iyaga oo dalbanaya in saraakiisha fulinta sharciga laga mamnuuco xirashada maaskarada islamarkaana lagu waajibiyo inay xirtaan kaamirado lagu rakibo jirka si loola socdo howlgalladooda sida ay qortay warbaahinta exios dimuqraadiyiintu waxay sidoo kale dalbanayaan in la joojiyo roondooyinka guurguura iyo in si degdeg ah loo xadido isticmaalka amarada baarista marka ay socdaan howlaha ay fulinayaan hay-adda socdaalka iyo kastamka ice iyo hay-adaha kale ee federaalka hogaamiyaha dadka laga tirada badan yahay ee golaha sanadka ayaa sheegay in xildhibaanada dimuqraadiga ah ay si buuxda ugu midaysan yihiin ajandahan isagoo xusay in ujeeddadu ay tahay in la helo daahfurnaan iyo isla xisaabtan dhab ah dimuqraadigu wuxuu ku hanjabay inay arqaladayn doonaan ansixinta xirmo dhaqaale oo ballaaran oo looga gol leeyahay in looga hortago xiritaan dowladeed haddii jamhuuriyiintu diidaan in xeerar cusub lagu soo rogo hay-adaha amniga gaar ahaan ice dhankooda dadka taageersan xisbiga jamhuuriga ayaa ka digay in mamnuucidda maaskaradu halis ay gelin karto amniga saraakiisha iyo qoysaskooda mas-uul xisbigaasi ka tirsan ayaa sheegay in haddii aanay jirin cabsi la xiriirta saraakiisha in la aqoonsado ama la dhibaateeyo ay diyaar u noqon lahaayeen inay shaqadooda qabtaan iyagoo aan maaskarad wadan
mahadsaned abusheyba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada bokool iyo nuqabada ayaa kusoo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixinta warkaasi ee noo hayaa munaasabadii gebagabada kulamadan iyo dowraadkan isbarbar socday oo ka qabsoontay howlka shirarka iyo xafladaha aalayaasir ee degmada tieglow waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada culumo iyo nuqabada wilaayada kuwaasoo muddo shan maalin ah qaadanaya duruus sharci ah sidoo kalena kulamo wadatashiaa la qaadanayay mas-uuliyiinta wilaayada sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ahaa culummadii munaasabadda goobjoogga ahayd sidoo kalena ka mid ahaa culummadii duruusta bixinaysay ayaa ugu horreyn kelimo tawciyaha munaasabadda ka jeediyey awaamirta ilaahay subxaanahu watacaala oo dad camar in la suubiyo meemeelanka jarta awaamirta umarada in la fartoonado ka ilaahay leeyi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicuu arasuula wa ulil amri minkum tani yaana meelaka jarta shay islaasima un shal hiraano taqwada ilaahay subxaana wa tacaala mayba furon eta kheer dhammaan ya furon eta mayba ilbaab ang eta shar wilbo yo ilbaab ang eta ilaahay meere subxaana wa tacaala waman yattaqi illaah yajcal lahu makhraja wayarsuqhu min xaytu laa yaxtasib muddadii dowladda ay socotay waxay noqobada ku qaateen ilaa afar kitaab oo kala duwan oo wax badan ay ka faa'iidaysteen sida uu sharaxaya malaaqa beesha jirible ee wilaayada islaamiga ee bakool malaaq ibraahim dhaysane kitaabka koowaad may bahaay arbacuuna xadiidan fii dami tacasub alqabaliyi kitaabka linkasaw yahay kitaabka lamaad oo una ka qaadinay dowladda shanta maalmood socoti axkaamu ljihaad wa fadaa'ilu kitaabka linkasaw oo isuna runtii ku hadalay jihaad fii sabiilillaah kitaabka saddexaad may haay alfiqhu lmuyasar calaa arkaan alislaam kitaab linkasaw kitaabkaas may baa ku hadalay fiqhiga dhinaga fiqhiga ku hadalay kitaabka afaraad may haay alfiqhu lwaaqica kitaab linkasaw oo ku hadalay konton qodob oo ka saabsan kontonkaas qodob ee dato oo hogaanka ah dhaqanka ebeeled iini qosey eedii eed wal cajaa'ibaan uun ka aragni intaa kadib waxaa jiray bayaan si wada jir ay u soo saareen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool iyo golaha nuqabada wilaayada kaasoo lagu faahfaahiyey waxyaabihii ka soo baxay kulamadii dhex maray wilaayada iyo hogaanka dhaqanka qodobada shirka ka soo baxay kow golaha nuqabada waxay isla qaateen inay adkeeyaan wada shaqaynta dhexdooda ah si daacadnimo ay ku jirto labo goluhu wuxuu ballanqaadayaa in wixii khilaaf ah oo hadda kadib soo dirsa si dhab ah wax uga qaban doonaan laguna mashquulinaynin maamulka saddex in si degdega u xalliyaan khilaafaadka ka dhasha beelaha dhexdooda ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona sheegay inay soo dhoweynayaan bayaankii ka soo baxay hoggaanka dhaqanka iyo qodobadii ku qornaa anoo wilaayada islaamiga bakool afsha ka hadlow may ballanaa insha allahu tacaalaa bayaanka isan ha saartan wala isan ha qaadatan oo ha ka haliidan insha allahu tabaaraka wa tacaala muwaafiq waay waana siin fulyaan insha allahu ilaah idinshi intaasba in shariicada islaamka kokotantu waana shay marka waajib ah waay naf iyo maal iyo wakhti iyo juhdi iyo maskaha man reeb badan insha allahu tacaala inuuna fulintii ku giib qaadana ma aha markii ugu horreysay oo kulamo noocan oo kale a uu dhex mara mas-uuliyiinta wilaayada iyo hoggaanka dhaqanka beelaha dega wilaayada dhowr jeer ayay sidan oo kale u dhaceen kulamo kuwan la mid ah kuwaas oo noqday kuwa midho dhalay oo lagu aflaxay mahadsanid abu xasaan calooshood ushaqaystayaal kenyaati ah ayaa lagu dilay dagaalka dalka yukrain faahfaahinta warkaasi waa kan walaalka marwaan maxamed warbaahinta dalka kenya ayaa aad u hadaleysa warar sheegaya in in ka badan toban calooshood ushaqaystayaal kenyaan ah lagu dilay dalka ruushka muddooyinkii u dambeeyey kuwaas oo ku lug lahaa dagaalka u dhexeeya ruushka yukrein arrintan ayaa waxaa shaaciyey wariye ka howlgala warbaahinta kenya kaasoo xogtan ku faafiyey baraha bulshada wuxuuna sheegay inuu helay fariin ka soo gaartay askari kenyaan ah oo ku sugan gudaha ruushka kaasoo si faahfaahsan uga warramay xaaladda adag ee uu kala kulmay furimaha dagaalka askarigan oo ku dhaawacmay dagaalka haatanna lagu daaweynayo isbitaal ku yaalla caasimadda moskow ayaa ku tilmaamay xaaladda uu ku sugan yahay mid quus ah isagoo uu sheegay in maalin kasta ay hortiisa ku nadbaxaan tiro ka mid ah calooshood ushaqaystayaal kenyaan ah oo ay markuuda biireen dagaalka ruushka wuxuu sidoo kale xusay in mar uu ka badbaaday weeraraya ciidamada yukrain ku laayeen guuto uu ka tirsanaa wuxuuna sheegay inuu muddo laba maalmood ah isku dhex qarinayay boqolaal askari oo meyd ah si uu u badbaado ruushka oo kumanaan calooshood ushaqaystayaal ah oo isticmaalaya dagaalka yukrain ayaa wax tixgelinaa siin khasaaraha gaaraya ciidamadan wuxuuna askarigan kenyaanka ah xusay in saraakiisha ruushiyaanka ah ay iyagu siiyaan hub fudud oo aan waxtar lahayn halka ciidamada yukrain ay adeegsanayaan hub casri ah oo ay ku soo qalabeeyeen dowladaha reer galbeedka askarigan ayaa digniin u diray dhallinyarada kenya ee raadinaya shaqo dibadda ah isagoo sheegay in dad badan lagu marin habaabiyey ballanqaadyo shaqo oo been abuur ah balse xaqiiqda ay noqotay in lacagaha loo geliyey dagaal toos ah dalka kenya ayaa safka hore kaga jira waddamada iyo dowladaha shisheeye ay ka qortaan ciidamada calooshood ushaqaystayaasha ah waxaana arrintaani qayb ka ah xubno ka tirsan xukuumadda nairobi oo qandaraasyo malaayiin dollar ah ku qaata qoridda calooshood ushaqaystayaal ka qayb qaata dagaalada ka socda daafaha caalamka mahadsanid marwaan warbixintaasina waxay u dambeysay dhegeystayaal warkii oo aad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh